horta prime ministerka hadalkiisa iyo madaxweynaha hadalkiisu aada buu u adkaa waxayna ka turjumeen oo runtii cabireen fikirka qofka soomaaliga ah wuxuu ka qabo damca etoobiya madaxweynuhuna taariikh dheer buu usoo yeelay oo runtii hadda meeshii harsanaysay danaceedu iyo wixii dhib iyo mushkilada ahaa oo nagala gudboonaa laakiin strong runtii waxaa ahaa oo aada u adkaa qoraalkii aan arkay oo kolley luuqadda ingiriiskaan ku akriyay aada buu adkaa meeshii la rabayna way dhigeen dabcan madaxweynuhu hadee software spoken dabcan waa ahaa odagu laakiin nuxur kama tegin somalilan waxay sheegtay in labaatan kilomitir oo dhulbadeeda oo saaran biyaha badda cas etoobiya laga karayn doono iyana ay aqoonsi heli doonto etoobiya noqon doonto dalkii ugu horreysay oo somalilan aqoonsada markaad aragtida sharcigaa ku fiiriso dhulka ama biyaha laga kareeyay etoobiya maxaa lagu micnayn karaa ad is leedahay horta labaatanka kilomitir dadku siday u fahmeen u malayn maayo inay badday ka cabireen ayagu badda dherarkeeda laakiin dhumucdana waa inay fiiriyaan oo hadday sayla camalughayo ka soo baxdo dabcan corridor dhul ahna waa in loo sameeyaa oo dhulna waa ku jiraa meesha dherarka dherarka ilaa xadka etoobiya ay gelaysana ma aqaano boqol kilomitr baa ma garan kara intuu yahay cabirkan afka hore ay ka qaateen horta dhulku intaas loo garta wey waa gartay arrintan markaad ku fiiriso qawaaniinta caalamiga ah maadaamaad abukaato tahay maxay u muuqanayaan aad is leedahay oo muhiima hadda in la sameeyo
walaala horta wuxuu ma ahan moog tahay laba qof oo wada hadlaysa dalalku xuduuday ka leeyihin xuduudaha waxaa loo dhigtayna waxa weeye iga nabadgal aan kaa nabadgalo inaan bini aadamku isku dhex yaacin oo xasilka iyo deganaanta ummaddu ay ku nooshahayna in territoria cayiman laysla garto soomaaliya waa hal marka wax legal merit ah ma leh yani legal ramification ma leh lakiin etoobiya iyadu doodkaysa arrinta oo garnaqsi heshiiskaasi waad geli kartaan iyo ma geli kartaan doodaas marka dhinacyo kale loo qabto ku qabsa ku qadimaysida wixii la ohan jiro waana wixii kenya ay samaysay dowladda soomaaliyase waxay sheegtay abuukaate sidaad la socoto in arrintan qaramada midoobay iyo midooda afrikaba ay soo farageliyaan si xal loogu helo maxay ka qaban karaan markaad fiirisa qaramada midoobe iyo midowda afrikaba doodan cusub ee geeska afrika ka soo kororta
qoraalka loo diray u n-ka iyo o a u-da iyo igad iyo wuxuu foundation u yahay aas aas u noqonaya soomaalidu actionka ay qaado iyo in la yidhaaho dabcan rijinkaana markii horeba rijin mushkilada hadda ka jirtay uu ahaa dunidaa wax badan ku waayaysa rijinku inuu isla kaca etoobiyana inay saas samayso danu kuma jirto geeska africa hadda dhibaatooyin badan baa ka jira waxaa ugu horeeya al-shabaab oo dagaalo ba-an kula jira dowladda federaalka mararka qaarna dowladaha deriska ah gaara oo caalamka uu xal u raadinaya hadda dowladdan ay dagaal kula jirto sidaad u socotay isbeddelka cimilada waa dhibaato kale oo gobolkan saameyn ku leh haddii marka khilaafkan siyaasiga ah ee uu sii taagnaado ama arrintan ay sii xoogaysato gobolkan mustaqbalkiisa muxuu u muuqanayaa u malayn maayo dunidu inay hadda etoobiya leedahay dal kala qaado oo ama maraykan ama wastiga ha ahaato wax badan inaynu inagu isku tashanaa muhiim ah wax badan barow ummadda soomaaliyeed iyadu inay aaminto midnimadeeda ka muhiimsan runtii adduunka iyo adduunku dadka soomaalida ku daawanaya shabaabka arrinta shabaabka waxaan leeyahay walaalayaalow fikraddiinu runtii fikrad socon karta ma ahan fikrad hadda un cadow badan yeelatay weeye dadkuna waa isku dayaa fikrad runtii ama xagjir ha hataa ama shuuciyad ha hataa ama hadda bini aadamku wax waa isku dayaa laakiin fikraddaanu fikrada hadda tisqaad yeelan karta uma eka laakiin waxay sahlaysaa ummadda soomaaliyeed runtii in loogu soo gabado oo maalin walba lagu qojo qojeeyo oo